بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى فصل في موجب الغسل وفروضه وسننه ومكروهاته فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في موجب الغسل قباسك وحا واجبية أيو فصليها وفروضه فروض الغسل قباسك واجبات كيسي أيو فصليها وسننه سنن الغسل هي سنوينك قباسك ومكروهاته مكروهات الغسل iyo qubayska waxyaalihii karaahiyada ahaa oo la kahanaya sheekhu raximahu llahu tacaala fasalkan wuxuu ga hadli doonaa qubayska horta maxaa waajib yeela asbaabu lgusli sababaha qubayska waajib ka dhiga wuxuu kaluu sheekhu ka hadli doonaa waajibaat lgusli qofka marka uu qubaysanayo maxaa waajib ku ah wuxuu kaluu sheekhu ka hadli doonaa sunan lgusli qubayska sunnooyinkiisa wuxuu kaluu ka hadli doonaa sheekhu makruuhaat اlgusli qofku marka uu qubaysanayo waxyaalo ajirkii iyo khayrkii ka nusqaaminayo oo la yidhaaho makruuhaat marka qubayskan asbaabu tashriic iyo xikmatu tashriic maxay tahy xikmada ilaahay u jideeyey qubayska culimmada fuqahada waxay leeyihiin xikmatu tashriic lilgusli waa awala xusuulu hawaab xikmada loo jideeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qubayska uu u waajib yeelay markii sababahan soo socda la helo waxaa ugu horeeya xusuulu thawaab in qofku uu ajir helo qofku inuu ajir helo maxaa yeele adiga qubayso marka ilaahay ku amrayo asbaabtan marka la helo marka ilaahay qubayso uu ku leeyahay ulajeeddada ma aha adiga in lagu dhibayo laakiin adigaa laguu danayno inaad ajir hesho oo ridihii ilaahay aad ku gaarto cibaadada aad samaynaysa maa yuriidu اllaahu liyajcala calaykum fi اddiini min xaraj walaakin yuriidu liyudahirakum ilaahay ma doonayo diinta inuu colays idinkaga dhigo laakiin ilaahay wuxuu doonayuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala inuu idin dahiro idin nadiifiyo sababka labaad asbaabu tashriic lilgusli sababka labaad ee sababaha ilaahay u jideeyey in la qubaysto waa xusuulu aldahaarati wاnnadaafa in meesha ay ka soo xasisho dahaaro iyo nadaafo maxaa yeelay nabigeena salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi shadru اliimaan adduhuuru shadru اliimaan adduhuuru shadru اliimaan in lees nadiifiyo oo la dahaaro qaato oo weyseqaadka iyo qubayska lagu dahaaro qaato waa iimaanka barkiisuu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam min xikami tashriic waxaa ka mida xikmooyinka haddana loo jideeyey qubayska xusuulu اlxayawiya waannashaad lilmuqtasil xayawiye iyo nashaad firfircooni inuu qofku helayo markuu qubaysto oo qofku isla mid ma aha intuusan qubaysanin ka hor xaaladduu ku jiray iyo markuu qubaysto ka bacdi xaaladda uu noqonayo alxayawiya waannashaad waxaa u soo xasilaya firfircooni iyo karti ayuu yeelanaya qofku markuu qubaysto baynamaa qofku intuusan qubaysan xoogaa caajis iyo culays iyo waxuuna uu jirkiisa ka dareemay idan marka xikmooyinkaas ayay culimmadu sheegeen in yacni loo jideeyey qubayska muujibuhu muujibu lgusli qubayska waxa waajib yeela waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacum waa mufrad macrifo loo adiifiyey marka waxaa ka dhalanaya cumuum yacni jamc sidii macno jamcan u macnaynayna muujibuhu ay muujibaatuhu ayay ka dhigantay qubayska waxyaalaha waajib yeela sittatun lixw lix sabab ayaa qofka muslimka ah qubayska waajib uga dhiga alawal asabab اlawal sababka ugu horeeya iilaaju اlxashafati maxalka gudniinka meesha ninka ragga ahi laga gudo maxalkaa gudniinka gelintiisii wy ow qadrihaa qadri alxashafa ama maxalkaa ninka ragga laga gudo qadarkeedii qadarkaas gelintiisii min maqduucihaa maqduuci alxashafa xashafada shaksigii laga jaray oo laga gooyey xaggiisa xaal qadarka uu ka ahaaday fi lfarji farji dhexdiisa la geliyo cawrada dhexdeeda la geliyo haadaa huwa asabab alawal kan waxaa weeye waa sababkii ugu horreeyey ee asbaabu lgusli ka mida yacnii sheekhu wuxuu ku leeyahay sababka ugu horreeya waxaa weeye meesha maxalka ninka ragga cawradiisa laga gudo meeshaa hore waa ra'su dakar dakarka meeshiisa hore maxalulkhitaanka ah meeshaas haddiiba farji la dhex geliyo qubaskii waa waajiba maxaa loola jeedaa marka aw qadrihaa min maqduucihaa ow qadrihaa min maqduucihaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan qofkii haddii xashafadii laga jaray oo xashafadiiba ay ka go-an tahay ninkii ragga ahaa meeshii ugu horreysay oo laga gudahayey meeshii wayba ka go-antah xaggee loo fiirinaa marka yacni qubayskii xaggee loo fiirinaa wujuubkiisii wuxuu ku leeyahy sheekha waxaa loo fiirinaa meeshii xashafadii oo la gooyey qadar la eg intii soo hartoo baaqiga ahayd qadar la eg oo xashafadii la eg hadduuba farjigii geliyo faqad wajaba alqusl qubaskii wuu waajibay yacni macnaheedu ma aha keliya xashafadii hadday iga maqan tahay qubays ugu waajibi maayo haddaan wax iska geliyo xataa macnaheeda loolama jeedo haddii xashafadii ay go-do xataa qadarkii soo haray oo xashafada qadarkeedii la eg ayaa qubeyska waajibinaya haddii qofka uu cawro u dhexgeliyo marka waxaan farqi kale lahayn marka cawrada yacni xashafada la dhex gelinayo sawaaءun kaanat alxashafatu baarisatan aw malfuufa cawrada ninka markuu farjiga dhex gelinayo ama ha noqdo baaris cawradu cawro iska muuqata ha noqoto oo xashafadii yacni baaris ay ahayd waxba kuma duuduubin ama waa malfuufo waxbuu ku duuduubay hadduu xataa wax ku duuduubo iyadoo wax ku duuban yihiin uu geliyo waa la mid ma dhahayo haddaan yacni wax iska hormariyo wax ku duubo ama cinjir oo kale uu gashado oo sidaas xashafadii uu u geliyo farjigii faqad wajaba alquslu qubaskii waa waajibay keliya ma aha uun keli ah cawradii markay bannaan tahay keliya in qubayska uu waajib noqonayo athaani sababka labaad min muujibaati algusl oo ka mida waxyaalaha qubayska waajibinaya khuruuju lmaniy manida soo bixitaankeedii bixtilaamin calwasaad iyo riyo manidu ay ku soo baxdo aw gayrihi gayri alixtilaam ama calwasaad gayrkii manidu ay ku soo baxdo sababka labaad ee ka mida waxyaalaha qubayska waajibinaya waa qofka haddii maniyu ay ka timaado sawaaءun kaana dakaran aw unha ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo marba haddii maniyu ay soo baxdo qubayskii wuu waajibay waxaan kaloon farqi lahayn sababta manidu ay ku soo baxday sababkay doontaba ha noqoto qofka isagoo hurdayuu riyooday riyadaasaa waxaa uga yimid manidii ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo ama wuxuu sameeyey idkhaal oo waxbuu maaragtaa mubaasharo iyo waxbuu taataabtay islaantiisii u taataabtay sidaasaa maniyii ku timid ama fikir wuu fekerey oo shahwadii iyo waxyaalahaasuu ku fekerey markaasaa manidii ay ka timid waa isla mid biayi sababin min alasbaab sababkay doonto manidaasaa ku timaado leanna waxaa weeye xadiiskii waxaa jiray imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey min xadiisi ummi sulaym xadiiskii ummu sulaym gabadhaa saxaabiyadaahi ummu sulaym la yidhaaho ayaa nabiga u timid sala allahu calayhi wasalam waxay tidhi yaa rasuula allaahi ina allaha laa yastaxyi cani alxaq ilaahay xaqa kama xishoodee fahal cala almar'ati guslun ida اxtalamat islaamtu hadday riyooto waxay tihi qubaysku waajib miyuu ku yahay waa masalo laga xishooday nabigana weydiisay sala allahu calayhi wasalam fahal cala almar'ati guslun ida اxtalamat islaamtu hadday riyooto oo yacnii waxay ku riyootay iyadoo ninkeedii jimaacayo oo kale oo ninkeedii isticmaalayo ayay ku riyootay qubays ma lagu leeyahay ayuu umu sulaym nabiga weydiisay sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa haddiiba meni ay aragto waa waajib uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam inay qubaysato marka yacni rag iyo dumarba farqi kale ma lahan بأي سبب من الأسباب الثالث السبب الثالث سبب كاللحاد سبب كالسدحاد كمذا موجبات الغسل الحيض ديقي عادته يعني حيض كشيخ وحول هذا انقطاع الحيض انقطاع الحيض ديقي عادته قئتان كيسيو loolama jeedo caadadu intay socoto ayaa qubaysku waajib yahay loolama jeedo qubaysku goormuu waajib yahay caadada gabadhu markay ka go'do caadadu markay ka go'day ka dhammaato oo yacni caadadiisoo maxalkii uu noqdo maxal qallalan oo nadiifa markuu noqdo markaas way marka qubaysku uu waajibay alraabic asabab araabic sababka afaraad annifaas dhiig umulaadkii wey bimacnaa inqidaaca loola jeedaa isagana inqidaacu nifaas dhiig umulaadkii go'itaankiisii wey marba haddii dhiiggii umusha uu istaagay oo meeshii nadiif ay noqotay waxa waajibaya qubays alkhaamisu midka shanaad alwilaadatu dhaliddii wey dhaliddu waxay ka mid tahay waxyaalaha qubayska waajib yeela walow bilaa balalin xataa yacni dhalid qoyaan la'aan ah biqudrat illaahi wax qoyaana xataa haddii aysan jirin واجب وهي قبسك وكواجب وإلقاء علقة ومضغة قال القوابل وحلم إذا هدي حنجر أما عد هلبة إسلانت أكسوبحه عد هلبة كسوبحه أما حنجر وكوي أم السدين إيراهين كما في التحفة إنهما أصل آدمي dadka umulusooyinka haddii loo bandhigo la yidhaha waxaan cadkan hilibka muxuu yahay haddii dhakhaatiirtu ay yidhaahaan waa qof bini aadama asaaskiisii bini aadam asaaskiisii wey hadday yidhaahaan xinjirta iyo cadkaa hilibka way ka qubaysan islaantu waxay la mid tahay iyadoo cunug dhammaystiran dhashay xukunkeedoo kaley qaaday lianna daalika maniyun muncaqidun maxaa yeelay yacnii waxaan xinjirta ah ama cadkan hilibka ahi waa mani aruurtay mani guntanmay oo aruuray alkhaamisu asabab alkhaamis alwilaadatu dhalidii السادس سبب اللحاد الموت لمشهده وحيالها قبيسك واجب يالا وحاكمده قف مسلمة أون شهيد أهين قف مسلمة أون شهيد أهين هدود انتو مسلمين تدنو واجبك أمركا إن لما يرو إن لما يرو الله دقو ميت كاس أي واجبك نغنى لبواجب كاس وحوي وواجب كفائي وفرض الكفاية مسلمين تدنو قفك ميت كاهين دقان lixdaas sabab ayaa qubeyska waajib yeeshay maadaama sheekha asbaabtii uu soo dhammeeyey halkan wuxuu ka gudageli haddana waajibaatu lqusli qofku markuu qubaysanayo habkuu u qubaysanayo marka habkuu u qubaysanayo iyo nidaamka sharciga ah ee la waajib yeelay oo loo qubaysto maxaa yeelay markaad qubaysanayso ma aha hab adigu aada degsatay iyo usluub iyo caado dhaqan inaad raacdo ma ahane waa inaad habka shareecada iyo nidaamka shareecada aad tix raacdo waa waajib tillaab kasta ood qaadayso shareecadu waxay ka dejisay usluub la maro iyo nidaam la maro wuxuu ku yidhi sheekhu wa furuuduhu furuudu lqusli qubeyska waajibaadkiisu ihnaani labaw laba waajib waa inaad soo martid markaad qubaysanaysid labada arrimood inaad samaysid waa waajib alawalu kan ugu horeeya anniyatu niyadii كو هرت وين نيستد واجب فيجب اقترانها بأول مقسول ولب النية وين اللحر ستا واجبة شيء قال دقيو باللويس من البدن جركا ماشي أتك دقيس كو دقيد مركات باللابيس أياد نيسان قبيس واجبة إن أتك قبيسنيس ولو من أسفل البدن قفكو هبك باللابي جركا ماشي أقوه سيس إن كر لقصو باللابا سنة قبيس كمدح لقصو باللابو laakiin lacalla sunnadii qofku hadduu khilaafo oo lugaha qubayska uu ka soo bilaabo meesha qubayska uu ka bilaabay ayuu niyadana la xidhiidhina meesha qubayska uu ka bilaabanayo ayuu mar walbaba niyada la xidhiidhin id ilquslu laa tartiiba fiih maxaa yeeley qubayska isaga tartiib waajibuhu ma jiro madaxana waad ka bilaabi kartaa lugahana waad ka bilaabi kartaa laakiin sida sunnada ah waa in madaxa laga soo bilaabo gaar ahaan qaybta midigta ah ayuu nabigu sunneeyey sala allahu calayhi wasalam falow nawaa hadduu niyeysto bacda kasli juz-in min albadan qayb jirhkii ka mida markuu dhaqay ka bacdi ayuu niyadii la yimid wajaba icaadatu gaslihi qaybtaas dhaqiddiisa in la soo celiyo ayaa waajib noqonaysa tusaale ahaan madaxiiuu dhaqay wax niyaana kuma dhaqin wax niyo ah kuma uusan dhaqin waxaa waajib noqonaysaa inuu madaxii ku soo celiyo xibin kasta oo niyo la'aan la dhaqana sidaasaa waajib ah anniyatu niyow marka niyada see loo niyeystaa maxaase la niyeysanaa wuxuu ku leeyahay sharaxa wa kayfiyatu niya calaa naxwi maa mara fi lwuduu waa habkii weysaqaadka aanu ku soo marnay nidaamkaas oo kale ayaa la niyeysan laakiin laa tuktafaa hunaa ni laa taktafii hunaa niyat اlgusli qubays niyadiisu ma kaafinayso faqad oo kale ah maxaa yeelay qubaysaan qubaysan haddaad iska niyeysto oo wax kale aadan daba dhigin oo wax kale aadan la xidhiirin waan qubaysanahaad niyeysatay ma ansaxayso muxuu yahay qubayska aad qubaysanayso ilaa qubays caadaaba waa jira qubays qabowsiyaa jira oo kulaylka qofka uu ka qabowsanayo liannahu yakuunu qubaysku wuxuu ahaadaa cibaadatan wa caada qubays caadana waa jiraa mid cibaadana waa jira bikhilaafi niyati اlwuduu faqad laakiin niyada weesaqaadka weesaqaad oo caadaahi ma jiro weesaqaad caadaah isagu ma jiro walaa yakfi aydan niyatu dahaarati faqad dahaaro in la niyeysto oo keligeed ah ma kaafinayso bikhilaafi niyati dahaara alwaajiba dahaaro waajib ahaa haddaad tiraa dahaaro waajibaan niyeystay waa kaa ansixi aw lisala haddaad ku dartay waxaan niyeystay salaaddii inaan u dahaaro qaato saasaad niyeysan aw can ilxadath ama waxaad niyeysanayaa xadadka ku saaran inaad iska dul qaadaysid fa innahaa niyadaasi takfi niyadaasi markaa way ku filantah hadduu ereyadaas u niyeysano qubays waajiba salaaddii in loo dahaaro qaato dahaaro waajiba xada yacni niyatu rafci alxadath alakbar xadadkan weyn inaad iska kor yeelaysid arrimaha mid ka mida inaad niyeysato waajib wey alawalu kan ugu horeeya anniyatu niyow athaani midka labaad tacmiimu jamiici اljasad jirka dhammaantiis kala gaarhsiintiisa bilmaayo biyaha la kala gaarhsiiyo waxaa kaloo waajib ah dhammaan jirka in biyaha la kala gaarhsiiyo qayb ka mida hal dhibac oo ka mida jirka hadduu ka qallalan yahay qubayskii ma ansaxay wixii tin ah oo jirkaaga ku yaal jirkaaga wixii tin ku yaal iyo inta kale maqaarka caadiga ah kulli biyaha in la kala gaarhsiiyo waajib hal dhibac haddii ay kaa qallalan tahay ama hal tin tintaadii weyneyd oo badnayd hal tin oo ka mida hadday qallalan tahay qubayskii ma ansaxay lidaalika waxaa muhima mar walbaba in laysku baraarujiyo qubeyska waajibka ah meelaha la mayrayo oo la dhaqayo waxaa ka mid a qofku markuu saxarada u fadhiisto inta bannaanka imanaysa inta bannaanka imanaysa oo dabada bannaanka imanaysa waajib in la dhaqo habkee loo dhaqi wey marka habkaad u dhaqayso waxaa weeye markaad qubaysanaysid yacnii markaad isinjoonaysid oo sijada aad yacni ka dahaaro qaadanaysid markaas ayaad haddana waxaa lagaa rabaa inaad niyeysatid meesha aad mayraysid ood dhaqaysid waxaad u niyeysane rafcu lxadath in xadadkii ku jiray aad ka kor yeelaysid ama addahaara lisalaa ama waxaad niyeysan salaadda inaad u dahaaro qaadanaysid markaa istijoonaysid si markaa istijadii markayd yacni kuu xasisho ilaa meesha dhaqitaankeeduna waa waajibe meesha iyaduna dhaqitaankeediisa uu xasilo xaalaة الاstinjaa in la niyeysto rafci اlxadaث اlأkbar waajib waa masalo dadka inta badan ay iska fududaystaan ama inta badan qaarkoodna ay jahliba u geynayso oo waxaa laga yaabaa intuu iska istijoodo wax niyaa uusan la imanin hadhow qofku markuu istaago biyuhu isku daadiyo ma ansaxayso taas الثaanي kan labaad tacmiimu jamiici اljasadi jirka dhammaantiis kala gaarhsiintiisa bilmaayi biyaha la kala gaarhsiiyo wa sunanuhu sunanu اlgusli qubayska sunnooyinkiisii kahiiratun way fara badan yihin sheekhu wuxuu ka soo baxay asbaabta qubayska waajib ka dhigta iyo waajibaadka qubayska halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu nooga bilaabo sunnooyinka qubayska wuxuu ku yidhi sheekhu sunnooyinka qubaysku way fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid a sunnooyinka qubayska alwuduu weesaqaadaa ka mida kaamilan xaal uu yahay weesaqaadkaasi mid dhammaystiran qablahu qabla alwuduu qablahu qabla algusli qablahu qabla algusli qubeyska ka hor waa in weyse qaad dhammaystiran lala yimaado waa sunno dadka inta badan ay iska fududaystaan nabigeennuna uu daa'imay sala allahu calayhi wasalam nabigeennu sala allahu calayh wasalam markuu qubaysanayo weyse qaad uu ka hormarin jira weliba wuduucaas wuduu kaamila wuduu kaamila oo dhammaystiran yacni marka hore waa istinjoone markaa istijooto si hadhow meeshaas markaad qubaysanayso cawradaada haddaad taabato aysan weysadu hadhow kaaga burin ilaa weysaa la rabaa inaad hormariso weysadii intaadan hormarin waa istijoone meesha markaa istijoonaysid waxaad ku dhaqi biniyati addahaarati lisalaa niyadii markay sidaa kugu xasisho meeshaa xadadkii ku jiray uu ka kor noqday markaa kabacdi aad weysaysanay markaad soo istinjootay niyadii aad soo hormarisay kabacdi aad istijoone waxaan leeyahay kabacdi aad weyse weyse qaadan weysaqaad kaamil ah oo sidii macruufka ayaanu ku soo barannay sidaasaa loo weyse qaadan markaa kabacdi aad biyaha isku shubi marka markaa kabacdi waxaad yani biyaha waxaad ka bilaabi dhinaca midigta ah dhinaca midigta aad biyaha ku shubi haddana dhinaca bidixda aad ku shubi adiga dhana haddana isku shubay sidkaas iyo habkaasuu nabigu u qubaysan jiray sala allahu calayh wasalam minhaa waxaa ka mid ah sunnooyinka alwuduu'u weysaqaadaa ka mid a kaamilan xaal uu yahay weysaqaadkaasi mid dhammaystiran qablahu qabla algusli qubeyska ka horna la weyse qaato waalibtidaa'u bilowgii ayaa ka mida sunnooyinka bishiqi dhinaca la bilaabo dhinacaasoo alaymani ee midigta ah dhinacaasoo min badanihi badani lmuqtasil qofka qubaysanaya jirhkiisa ka mida waxaa kaloo sunno ah biyaha hal mar inaadan isku wada shubin oo ama dhinaca bidixda aadan ka bilaabine dhinaca midigtaad ka bilaabi shubidda dhinaca midigta markaad ka bilaawdo markaa kabacdi ayaa haddana biyihii dhinaca bidixda ayaad ku shubi waa habkii iyo usluubkii nabigeenna u qubaysan jiray sala allahu calayhi wasalam wadalku marmarintii biyaha iyo gacanta waa inaad ismarmarisid gacantaada inaad ismarmarisid waa sunno watahliidu saddex saddexayntii saddex saddexayntii oo saddexayn maxaa loola jeedaa yacni takhliil ra'sihi markuu samaynayo waa saddex goor madaxii inuu biyihii ku shubo saddex goor inuu madaxii biyihii ku shubo lilitibaac fayuhallitu wuxuu saddex goor u dhaqi takhliila ra'sihi madaxiisa hadduu tin weyn leeyahay biyuhu gelgelin saddex goor uma markuu biyaha gelgeliyuu ku hubsado haslahu madaxa dhaqidiisiiu haddana saddexayn uma yukhallilu wuxuu dhex gelinaa shucuura wejhihi wejigiisa timankiisa ayuu haddana biyaha dhex gelin uma markaa kabacdi khaslahu khasla alwejhi wejiga dhaqidiisii uma yukhallilu shucuura badanihi jirhkiisa meelaha kaleo tintale ayaa la rabaa biyaha inuu ku hubsado oo u gelgeliyo uma khaslahu khasla albadan jirhka dhaqidiisii uma yuhallitu wuxuu saddex goor dhaqi shiqahu alayman uma alaysar midka bidixda ah habkaasi nidaamkaasi u udiyo waistiqbaalu lqiblati sunnooyinka waxaa ka mid a qiblada qaabilideedii qofku markuu qubaysanayo inuu qiblada u jeesto ayaa sunno ah liannahaa ashrafu ljihaad maxaa yeelay jihooyinka waa jihada ugu sharafta badan ee loo jeesto waliannahaa qiblada loo jeesto mar walbaba la badiyo qiblada in loo jeesto tunawiru lwajha wejigay nuurisaa maalinta qiyaamaha kamaa mara oo wejigaaga kuu nuura markaad cashar akhrinaysid markaad qur-aan akhrisanaysid markaad yacni cibaadaysanaysid mar walbaba qibladaas inaad laasimto un ayaa wanaagsan wa makruuhaatuhu makruuhaatu lgusli qubeyska waxyaalihiisa la nacay naxwu lisraafi xadgudubkii oo kale wey filmaa'i biyihii lagu xadgudbo waxyaalaha ajirka kaa nusqaaminaya waxaa ka mid a qofku markuu qubaysanayo inuu biyihii yacni isaga ku filaa biyo ka badan uu isticmaalo intii asaga ku fillayd mooye wax ka badan ayuu isticmaalay waa min hayri musabal fii sabi lmaali lgusli min hayri musabal min hayri musabal wuxuu la jeedaa biyuhu haddaysan ahayn biyo la waqfay amaa biyuhu hadday yihiin biyo maalan lagu waqfay qubeyska lagu waqfay hadday yihiin qadarkii qubayska loogu talagalay inaad ka siyaadiso karaahiye maahan xaaraamay noqonayo biyuhu biyo waqafa oo qubayska loo waqfay haddii ay yihiin qadarkii loogu talagalay mooye qadar ka badan haddaad ka isticmaashid waxay noqonayan markaas xaaraan wa hayri mamluuk lilkhayr marka waa karaahiye laleeyahana biyuhu waa inaysan ahayn biyo cid kale ama qof kale ay iska leedahay amaa biyo qof kale uu iska leeyahay qofkiina uusan kuu fasixin dee haddaad markaa isticmaasho waaba xaaraanba marka xaaraan ay noqon marka wailaa xaruma kalwuduu wa makruuhaatuhu naxwu اlisraaf xadgudubkii oo kale wey filmaa biyaha lagu xadgudbo meelaha yacni madaani اlisraaf waxaa ka mida madaani اlisraaf meelaha israafka uu ka iman karo waxaa ka mida dadka yacni musqulahooda u igu jiraan tubada tubada kore tubada markii yani dadka qaarkood waa iska furaya waa iska furayaan waxay isaga begahayaanba qabowga isaga socda qabowga ku socda ayuu u begaya qabowgaas aad u begayso israaf haddii qadarkii lagu talagalo qubayskaaga ku filaa wax ka badan haddii aad isku shubtid waxaad ku dhacday karaahiyo karaahiyaad ku dhacday waa israaf walaa tusrifuu inahu laa yuxibu اlmusrifiin ilaahay wuxuu yidhi ha xadgudbinina ilaahay ma jecla kuwa xadgudba wa ana almusrifiina hum asxaabu الnaar aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi kuwa xadgudba waa asxaabu naar asxaabu naar marka khatar weeye israafka maalka waxaa loogu talagalay oo adduunyada loo keenay waa xikmad laakiin xikmad la-aan inaad u isticmaasho yacni ilaahay caradiisii wey faslun haada kani faasilun mid wax kala saara wey fii maa iladii kii ayuu u fasal yahay yusanu lahu maagaas loo sunneeyo alguslu qubeyska wixii loo sunnayn lahaa maadaama qubayskii waajibka ahaa iyo asbaabtiisii iyo sunnooyinkiisii iyo waajibaadkiisii iyo makruuhaadkiisii uu sheekhu ka soo hadlay halkan sheekhu wuxuu uga hadli meelaha qubayska lagu sunneeyo qubeyska meelaha lagu sunneeyo iyo qubaysyaalka sunnada ah yusanu alguslu qubeyska waa la sunneeyaa lixuduuri اljumuca liajli xuduuri اljumuca jumcada xaadiritaankeeda darteed waa loo sunneeyaa in loo qubaysto maadaama dad badan meeshay isugu imanayaan dadkaa qofku haddaan haddaadan soo qubaysanin waxaa suurtogala raa'ixadaadii iyo urkaagii dadku inay ku dhibtoodaan marka waxaa sunno ah maadaama mujtamac badan iyo bulsho badan masjidka ay soo xaadirayaan xilliga jumcada inuu qofku soo qubaysto ayaa sunno ah xataa madaahibta qaarkood sida abi xaniifa wuxuu leeyahay waa waajib qubayska jumcaha abi xaniifa isagu wuxuu qabaa waaba waajib lidaalika waxaa weeye qubeyska sunnada sheekha jumcada qubeyskeeda wuxuu ugu hormariyey liannahaa aakadu sunan fi alaqsaal qubeyska oo sunnada ah qubeyska ugu muhiimsan wey maxaa le isaga waxaaba laysku khilaafay ma waajiba mise waa sunno walilciidayni labada ciidood in loo qubaystana waa la sunneeya waa ciid ulfidri iyo ciid iladxaa waa meelahan yacni meel kasta markaad fiirisid oo qubeyska loo sunnaynayo oo sharciguba qubays uu u sunneeyey waa meel mujtamac badan iyo dad badan ay isugu tegayaan ciiddii iyadana dadkii muslimiinta masjidka isugu imanaya marka raa'ixadaada si aan loogu dhibtoonin inaad soo qubaysato sunno wey waalkusuufi kusuufka dartiisna waa loo sunneeyaa qubays kusuufka waxaa loola jeedaa kusuufu shams qoraxdu markay madoobaato maadaama iyadana la tukanayo salaatulkusuuf la tukanayo oo ay sunno tahay laba ragco oo salaatulkusuuf in la tukado in la qubaysto iyadana sunno wey waalkhusuuf waliajli alkhusuuf ay khusuufi alqamar dayaxa hadduu madoobaado isagana waxaa la sunneeyaa in la qubaysto maadaama isagana salaad laysugu imanayo oo salaad laysugu imanayo dayaxu hadduu madoobaado laba ragca la tukanayo isagana waxaa sunnaa in lasoo qubaysto walistisqaa roobdoontiina waa loo sunneeyaa walistisqaa roobdoonta in loo soo qubaysto iyadana waa loo sunneeyaa maadaama istisqadu iyaduna ay leedahay salaad salaad la yidhaaho salaatulistisqaa ayaa jirta salaatulistisqaa salaaddaas maadaama yacni dadka ay isugu imanayaan oo meel lagu soo aruurayo ay tahay si aan lagugu dhibtoonin waa in adiguna aada u soo qubaysato salaatulistisqaa walilixraami liajli alixraam xirashada xajka ama cumrada in loo qubaystana waa la sunneeyaa intaadan xiranin xajka intaadan xiranin ayaad soo qubaysan cumradana waa la mid cumrada intaadan xiranin ayaa sunnaha inaad soo qubaysato maxaa yeeley dad badanaa isdhex gelaya xajkii meelo badanaa lagu kulmi oo dawaafkiiyaa lagu kulmi oo carafaa lagu kulmi oo minaa lagu kulmi meel walbaa laysugu tegi marka dadkii muslimiintaasi aysan kuu dhibsan waxaa wanaagsan oo sunno ah markaad xajka intaadan xidhanba soo qubayso iyo cumrada walidukhuuli makata walmadiina waliajli dukhuuli makata walmadiina maka iyo madiina gelitaankooda dartood in loo qubaystana waa la sunneeya magaalada maka almukaraba inta aadan soo gelin maadaama ay tahay beled ilaahay uu karaameeyey subxaanahu wa tacaala inta aadan soo gelin waxaa sunnaa inaad soo qubaysatid waxaa kaloo la mida magaalada madiinatu lmunawara maadaama iyaduna ay tahay xaramkii labaad waa labadii xaram wey xaramu maka iyo xaramu lmadiina labadaa xaram marka aad gelaysid inaad soo qubaysato sunna wey walilwuquufi istaaggana waa loo sunneeyaa in la qubaysto liajli اlwuquuf istaagga dartiis in loo soo qubaystona waa la sunneeyaa bicarafata carafa la istaagayo marka carafa la istaagayo intaan maalinta sagaalaad ee bisha dilxija ay sagaal tahay inta aan carafa la istaagin inaad soo qubaysato ayaa sunno ah maadaama meeshaa dad badan oo muslimiin ay isugu imanayaan walidawaafi liajli dawaaf dawaafka dartiis in loo soo qubaysto isagana waa la sunneeyaa laakiin kutubta waaweyn ee fiqhiga ah dawaafkan ma sheegaan dawaafka qubayskiisa inuu sunno yahay kutubta waaweyn ee fiqhiga ma sheegaan walidaalika qowlkan waa laga raajixsan yahay dawaafka yacni ma la sunneeyo in loo qubaysto maadaama isaga muddadiisuba ay iska kooban tahay haddana dadkii inta badanba aysan ku kulmaynoo wakhtigiisu waa iska waasac dadka badan intay dawaafayaan dawaafkaaga dibaad isaga dhigan kartaa dibaad isaga dhigan kartaa maalan dawaafkan la yidhaaho dawaafu rugniga ama dawaaful ifaadaha marka dawaafka la samaynayo dawaafka dawaafu rugniga la yidhaaho waxaad samayn kartaa lix bilood ka bacdi toban sano ka bacdi labaatan sano ka bacdi waad iska dawaafi kartaa maadaama isaga wakhtigiisa uu waasac yahay uusan kaa tegaynin oo keligaa gooni aad u dawaafi kartid ama dadku markay yaraadaan aad dawaafi kartid sida raajixa isaga lama sunneeyo in loo qubaysto dawaafka walilkaafiri wayusannu qubayska waa loo sunneeyaa lilkaafir gaalkana waa loo sunneeyaa qubayska idaa wakhtigiiyaa loo sunneeyaa aslama gaalku uu soo islaamo qofka gaalka hadduu soo islaamo waxaa sunnaa in qubayska la amro oo la yidhaaho qubayso sunnawi laakiin marka sidaa la leeyahay oo yacni la leeyahay waa sunno gaalku inuu markuu soo islaamo uu soo qubaysto waa haddii intuu gaal ahaa uusan janaaboonin ama intuu gaal ahaa gaalnimada dhexdeedii hadduu ku janaaboodo nin weyn isagoo ah oo soo janaabooday uu soo islaamo markaa waa waajib inuu qubaysto waajib maxaa yeelay salaad hore ka gal markaad tawxiidka qirto horay ka tuko lama dhihi karo waxaa laleeyahay maadaama adigoo nin weyn aad soo islaamtay oo kufrigii dhexdiisii janaaba ay suurtagal tahay inay kaaga timid kusoo janaabootay qubaysku waajib amaa marka la leeyahay waa sunno gaalku markuu soo islaamo inuu qubaysto waa hadduusan kufriga iyo gaalnimada dhexdeedii uusan kusoo janaaboonin ay bacda islaamihi lilamri bih wainamaa lam yajib waajib ma aha gaalku inuu qubaysto lianna kaiiriina aslamuu gaalo badanaa soo islaamay xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam walam yu'maruu bihi qubayskana lama amrin wa hada xaysu lam yacrid lahu fi lkufri maa yuujibu alqusla laakiin waa haddii intuu gaal ahaa aysan ku soo darin wax qubayska waajib yeela min janaabatin aw xaydin aw nifaasin aw wilaada hadday naag ahayd oo kale waa inaysan gaalnimada dhexdeeda aysan ku soo xaylin waa inaysan ku soo dhalin waa inaysan nifaas ka imaanin amaa haddii gaalnimadii dhexdeeda ay ku soo xayshay markii soo islaamtay kabacdi waajibuu kugu yahaanu leenahay liannahu qubayskii xataa hadday qubaysan jirtay ama gaalku uu qubaysan jiray qubayskii gaalnimada uu ku dhex sameeyey ictibaar ma laha maxaa yeele qubaysku muxuu u baahan yahay niyo isaguna niyada ahal uma aha gaal niyaba ahalba uma aha fain carada lahu dalika wajaba alguslu bacda islaami wain iqhtasala fii kufrihi gaalnimadiisa haba ku soo qubaysto libutlaani niyatih maxaa yeele niyadiisa waa iska baadil waligaasili lmeyiti qofka meydka ah kii dhaqay isagana waa loo sunneeyaa inuu qubaysto meydka qofkii dhaqay isagana waxaa sunnaa inuu qubaysto maxaa yeele xadiiskii imaamu axmed uu musnadkiisa ku wariyey iyo tirmidi iyo nasaa-i saddexdooduba ay warinayeen ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi man gasala meyitan falyaqtasil qof meyda qofkii dhaqa ha qubaystuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam man gasala meyitan falyaqtasil qof meyda qofkii dhaqa ha qubaystuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i ayaa wariyey wa bacda naxwi alxijaamati toobintii oo kale ka bacdina waxaa la sunneeyaa qubays qofku markuu isu soo toobo maadaama toobintii dhiig uu ka imanayo markuu isu soo toobo dhiiggaasi uu ka yimid oo la sarsaray ka bacdi inuu qubaysto waa sunno wa ifaaqatin wa bacda ifaaqana waa la sunneeyaa qubayska ka soo miiraabiddii ka bacdi min naxwi junuunin waalidii oo kale uu qofku ka soo miiraabay qofkii wuu waashay ama wuu suuxay ka bacdi markuu soo naaxo markuu soo naaxu soo miiraabo waxaa loo sunneeyaa inuu qubaysto inuu qubaysto ayaa loo sunneeyaa faslun fii maa yaxrumu cala almuxdis faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saara wey fii maa iladii kii u fasal yahay yaxrumu xaaraam ah cala almuxdisi qofkii xadaثay wixii xaaraamta ka ahaa ayuu u fasal yahay sawaaء kaana alxadaثu asqara aw akbar ama xadaثku ha noqdo xadaث yar ama ha noqdo xadaث weyn xadaثka weyn waa maa yuujib اlgusla wixii qubayska waajib yeelow xadaثka yarna waa wixii maa yuujibu alwuduء wixii wasaqaadka waajib yeelana waxaa la yidhaha xadaث yar marka labadii xadaثba wixii qofkii muxdidka ahaa laga xarimay ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximah اllahu taعaalى yaxrumu waxaa xaaraama bilxadai bisababi alxadai xadadka sababtiisa waxaa xaaraam ku ah xadadkaasoo alasqari ee yar waa kii weysada waajibka ka dhigayay midka weysada waajibka ka dhigayay ayaa la yidhaha alxadatu alasqar xadadkaas yar sababtiisa waxaa xaaraam ku ah asalaatu salaad in la tukado xaaraam wey sawaaءun kaanat fardan aw naflan salaaddu ama ha noqoto salaad waajiba ama ha noqoto salaad sunnaa ha noqoto salaatu اljanaaza eberu waxaa kaloo la mida almulxaqaatu bisalaa wixii salaada la haleeshiiyey oo iyaguna salaad la mid ah iyaguna waa la mid ma samayn karo maalan sujuudu tilaawa oo kale sujuudu atilaawa qur-aanuu maalan korka ka akrinayey qur-aanka isagoo kor ka akrinaya ma weyse qabin oo musxaf ma taaban karo qur-aanka isagoo korka ka akrinaya korka ka dureerinaya ayuu wuxuu soo maray aayatu sajda aayaddii lagu sujuuday mana weyse qabo ma sujuudi karo xaaraan wey liannahu asujuud fii macna asalaa sujuuddu wuxuu la mid yahay salaad salaaday la mid tahay sujuuddu marka ama sujuud ha noqoto ama salaad waajiba ha noqoto janaaze ha noqoto sunno ha noqoto mar walbaba salaad nooc kastay noqoto waa xaaraan qofku hadduusan weyse qabin wadawaafu dawaafkiiyaa xaaraam waa naflan wa fardan dawaafkaasi ama ha noqdo dawaaf sunno ah ama ha noqdo dawaaf waajib ah kacbada lama dawaafi karo qofkii aan weyse qabin waa liqowlihi salى اllahu عalayh wasalam laa yaqbal اllahu salaata axadikum xataa yatawada waa lilkhabr الصaxiix addawaafu bimansilati الsalaa dawaafku wuxuu la mid yahay yuu yihi nabigu salى اllahu عalayh wasalam salaaduu la mid yahay ilaa ana allaha qad axalla fiihi annutqa wuxuu salaada uga duwan yahay oo keli ah waa lagu hadli karaa u yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam dawaafka faman nadaqa qofkii dawaafka ku hadlay falaa yandiq yuusan ku dhawaqin ilaa bikhayrin wax khayra maahane wax kale yuusan ku hadlin uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam rawaahu اlxaakim raximah اllahu taعaalى wasaxaxa wa masu shayin shay taabashadiisii ayaa xaaraan ah shaygaasoo min alqur'aani ee qur'aanka ka mid a wa xamluhu xamlu shay min alqur'aan shay qur'aanka ka mida xambaaridiisiina waa xaaraan qofku hadduusan weyse qabin waxaa kaloo xaaraamka ah inuu qur'aankii taabto laa yamasuhu ila almutahharuun ilahi wuxuu uhi qof aan dahaaro qabin dahaaradaa waxaa loola jeedaa addahaaratu alkaamila oo weyseqaadkii uu ka mid yahay qof aan weyse qabin musxafka qur'aanka waa ka xaaraan inuu taabto waxaa kaloo taabashadii la mida xambaaridii lianna alxamla wlaa min almasi maxaa yaele xambaaridaaba ka daranba taabashadiiba haddii sharcigu xarimay waxaa ka sii weyn oo ka daran xambaaridii musxafka qur-aanka qofku inuu xambaaro isagoon weyse qabin xaaraan wey amaa laakiin qofku haddii alaab uu ku dhex qaadayo musxafkii qur'aanka alaab hadduu ku dhex qaadayo xambaaridaana uu u niyeysto alaabta markaa uu sido maalan tusaale ahaan qofkii waa qof musaafir ah shandadii ama boorsadii dharku uu ugu jiray ayuu wuxuu ku dhex ritay musxaf qur'aan ah musxaf qur'aanah ayuu boorsadii ku dhex ritay boorsadii marka maxaa iskula jira musxafkii qur'aanka ahaa iyo dharkiisii kaasoo kale wuu qaadi karaa isagoo markaa qaadidda ula niyeysanaya alaabta alaabta uu sido wayaziidu wuxuu yacni dheeraad ka yahay calayhi cala almuxditsi xadaثan asqar qofkii xadadka asqarka ah uu ku dhacay wuxuu kala siyaadaa man ruux wuxuu kala siyaadaa ruuxaasoo bihi ruuxaas xadaثun xadaث uu ku sugnaaday xadadkaasoo akbaru ee weyn almuktha ayuu la ziyaadaa nagaashi ayuu la ziyaadaa fi lmasjid masaajidka dhexdiisa uu ku nagaado halkan wuxuu uga hadli sheekha waxaan ka soo baxnay ashyaadii xaaraamta ka ahaa qofkii weysadu ay ka burto halkana sheekhu wuxuu ka gudageli xadadkii akbarka ahaa xadadkii akbarka waa maa yuujibu algusla waa wixii qubeyska waajib ka dhiga waa janaabe iyo wixii la mida qofkii janaabihii wax la mida haddii ay ku dhacaan intii hadda aanu soo sheegnay waa ka xaaraan salaadii dawaafkii qur-aanka taabashadiisii xambaariddiisii wuxuu dheeraad la sii yahay marka intaas waxaa ziyaado ula sii yahay almuktha nagaashiyaha fi lmasjid masaajidka dhexdiisa inuu ku nagaado waa xaaraan wey qofku hadduu junub yahay masaajidka inuu ku nagaado walow biqadri duma'nina intii salaadda lagu xasili jiray rukuuca oo kaleba allah ka dhigay xaaraan wey wa miluhu waxaa la mida ataradudu inuu masaajidkii uu ku dhex wareego ku dhex laalaabto xaaraan wey qofkii janaabada qabay wa kharaja bihi waxaa ku baxay mujarad اlmuruur laakiin albaabka intuu ka soo galo albaabka kale wuu ka bixi karaa isagoon ku daahaynin kharaja bihi waxaa ku baxay mujarad اlmuruur falaa yaxrumu maritaankaasi xaaraan ma aha ka an yadkhula min baabin wayakhruja min aakhara albaabuu ka soo galay albaabkii kalena waa ka baxay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa junuban ilaa caabiri sabiilin idinkoo junubana ha isugu dhowaanina masaajidda iyo meelaha la midka ah ilaa caabiri sabiilin jidka inaad maraysaan mahan oo caabiri sabiilin waxaa soo gelaya masjidkii haddii albaabkan aad ka soo gasho albaabka kale aad uga baxayso dariiqoo kale way kuu bannaan taha markaas laakiin inaad ku dhex warwareegto ama aada dhex fadhiisato xaaraan weeye adigoo janaabo qaba wa qiraa'ata alqur'aan qur-aanka akhrintiisii ayuu la ziyaadaa waxaa kaloo qofkii janaabada qabay uu ziyaado la yahay oo xaaraamka ah qur-aanka inuu aqriyo biqasdihi qasdi alqur'aan qur-aanka qasadkiisiina uu ku aqriyo yacni biqasdi alqur'aan maxaa loola jeedaa markuu qur-aanka aqrinayo ulama jeedo adkaar ulama jeedo xijaab inuu naftiisii isku xijaabo laakiin wuxuu ula jeedaa qur'aan akhris isagoo qur'aan akhris ula jeeda qur-aanka inuu aqriyo walow aayatan waaxida xaaraan wey hal aayad baa allah ka dhigo amaa haddii qur-aanka adkaartiisii maalan qofka isagoo janaabo qaba ayaa cunto loo keenay ama waxaa loo keenay cabitaan bismi illaahi raxmaan raxiim wuu dhihi karaa bismi illaahi raxmaan raxiimna qur-aankii ka mid tahay leanna waxaa weye basmaladu waxay ka mid tahay adkaarta waxyaalaha qofku shaydaanku uu isaga xijaabo ayay basmaladu ka mid tahay marka wixii adkaaruulqur'aan ah oo markaa yacni u niyeysanayo adkaar u akhrisan karaa waxaa la mida isagoo gaariga koraya oo kale qofkii janaabada qabay subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunna lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun wuu akhrisan karaa janaabuuna qaba laakiin markuu akhrisanayo waa inuu ku akhristo biqasdi aladkaar yacni isagoo adkaar ula jeeda isagoo naftiisa ku xijaabaya wuu akhrisan karaa wuxuu akhrisan karaa aayatulkursi oo kale aayatulkursi qofkii janaabada qabay markuu cabsanayo cadow iyo uu ka baqayo iyo jin iyo shayaadiin wuu isku xijaabi karaa isagoo ula jeeda biqasdi aladkaar adkaar isagoo u niyeysanaya marka saasuu ula jeedaa sheekhu markuu ku leeyahay wa qiraa'ata alqur'aani biqasdihi qasdi alqur'aan wa tasiidu alxaa'idu gabadhii xaydka qabtay waxay la ziyaadaa iyo wanufasaa'u iyo gabadhii dhiig umulaadka qabtay waxay la ziyaadaan xurmata asawm soomka xaaraam noqoshadiisa gabadhan dhiigga nifaaska qabtay dhiigumadaadka ama dhiigga xaydka qabtay iyagu intaa waxay kala ziyaadaan soomkaa xaaraanka ah soomkii xaaraan wey intii aanu soo marnoo dhanna xaaraamay ka yihiin gabadha xaydka qabta iyo gabadha dhiigga dhiig umalaadka qabta intii aanu soo marnoo dhan xaaraamay ka yihiin oo uu ka mid yahay qur-aankii akhrintiisii taabashadiisii xambaaridiisii ay ka mid tahay maxaa yeele xadiidkii tirmidi wuxuu ahaa oo imaamu tirmidi uu sunankii sunankiisa uu ku wariyey laa taqra'u alxaa'idu wala aljunubu shay-an min alqur'aan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidkii tirmidi laa taqra'u alxaa'idu wala aljunub gabadha yacni xaa'idada ah oo dhiigga caadada qabta iyo qofka janaabada qaba labadooduba ma akhrin karaan shay-an min alqur'aan shay qur-aanka ka mida ma akhrin karaan haddii qiraa'adii la diidana waxaa la mid noqonaya masigii taabashadii iyo xambaaridiina xaaraan wey watasiidu alxaa'idu gabadhii xaa'idada ahayd iyo wanufasaa'u iyo gabadhii dhiigumalaadka qabtay waxay la siyaadaan xurmata sawmi soomka xaaraam noqoshadiisa ayay la siyaadaanoo inay soomaan waa ka xaaraan waalmuruuri wa xurmata almuruuri ayay la siyaadaan maritaanka xaaraam noqoshadiisii fi lmasjid masaajidka inay dhex maraan waa xaaraan goorma in khaafad gabadhu hadday ka baqayso talwiihahu talwiitha almasjidi masaajidkii hallayntiisii bidami dhiig inay ku hallayso hadday ka baqayso haddii masjidkii inay wax uga dhibcaan in dhiig oo kale masjidkii uga daato hadday ka baqayso gabadhii masjidkii xataa ma soo mari karto laakiin haddii aysan ka baqaynin in dhiig uu ka daato masaajidkii sidii qofkii junubka qababa la dhahayay way u bannaan tahay inuu iridda intuu ka soo galo iridda kale uga baxo iyaduna way bannaan tahay iridda inay ka soo gasho iridda kale ay uga baxdo haddaysan ka baqayn in masjidkii ay nijaasayso walistimtaaci wa xurmata alistimtaaci ku raaxaysiga xaaraam noqoshadiisii ayay gabadhu la siyaadaa gabadha xaydka qabta iyo gabadha nifaaska qabta bimaa maxal looga raaxaysto maxalkaasoo beyna surati waarukbati jilibka iyo xudunta u dhexeeya gabadhu marba haddii dhiigga caadada ay qabto ama nifaas ay qabto waa xaaraan yacni jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa in ninkii uu uga raaxaysto xaaraan wey maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man xaama xowla alximaa yuushiku an yuwaaqicahu qofkii beerta dhinaceeda wareega beerta dhinaceeda qofkii wareega wuxuu halis u yahay inuu beertii ku dhaco marka dambe ulajeeddada waxaa weeye jilibkii iyo xuduntii inta u dhexaysay hadduu qofku taataabto waxaa yacni halis uu yahay xaaraamtii ka weyneedba inuu meesha ku dhaco oo jimaacii iyo kulankii uu sameeyo ayaa suurtagal ah sidaas awgeed marka taxadar la taxadarayo ayaa sharcigu wuxuu u xarimay jilibka iyo xudunta inta u dhexaysaba inaan loo dhowaanin allah subxana wataala